madaxweynaha oo siyaabo kala duwan ku maamulayay dalkaasi ilaa kun sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii ayaa labadii kun iyo toddobiyo tobankii ku guulaystay tiro tan la mid ah dadka ayaa isniintii si dulqaad leh safafka u taagnaa laga bilaabo toddobadii subaxnimo ee wakhtiga maxalliga ah ee dalkaasi si ay codkooda u dhiibtaan iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin inay gutaan waajibaadkooda muwaadinnimo qaar ka mid ah ayaa v o a u sheegay inay doonayaan hogaamiye keeni kara waxa ay dadku doonayaan qaar kalena waxa ay sheegeen inay arkeen horumar ayna u codayn doonaan in horumarkaasi uu sii socdo kagame ayaa xarun codbixineed oo ku taalla magaalada kigali abbaaro kowdii iyo barkii duhurnimo codkiisa ka dhiibtay waxa uu sheegay in ahmiyaddiisa ah in dalka la gaarsiiyo barwaaqo aysan waxba iska beddeli doonin kagame oo markii ugu horreysay madaxweyne loo doortay sanadkii labadii kun ayaa waxaa la tartamay laba musharax oo kale ah frank habeniza oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ah ee green bart iyo filipe imbayimana oo ah musharax madax bannaan habeniza ayaa galay kaalinta labaad isagoo helay eber dhibic konton iyo saddex boqolkiiba codadkii la dhiibtay halka imbayimana uu helay eber dhibic soddon iyo laba boqolkiiba tani waxay u ahayd tartankii labaad ee jagada ugu sarraysa ee dalka isku soo sharxo imbayimana oo ah saxafi isku beddelay siyaasi kaasi oo barnaamijkiisa siyaasadeed ee doorashada ku sheegay horumarinta beeraha gaadiidka kalluumaysiga iyo warshadaha waxaana laga qoray in ka badan konton maqaal habeniza oo sidoo kale la tartamay kagame doorashadii hore ayaa v o a u sheegay inuu sanadka mar kale isku soo sharxay tartanka sababtoo ah ninka hadda xilka haya ayaa wakhti badan soo joogay xafiiska waxaana la gaaray xilligii hiigsi cusub loo horseedi lahaa dalka dhowr musharax oo kale oo ay ku jiraan qaar ka mid a dadka sida weyn u dhaliila kagame ayaa laga mamnuucay inay tartanka madaxtinimada ka qayb galaan qiyaastii sagaal milyan oo ka mid a afar iyo tobanka milyan ee reer ruwanda ayaa isku diiwaangeliyey inay codeeyaan taasina waxa ay laba milyan ka badan tahay doorashadii hore sida uu sheegay komishinka doorashooyinka qaranka guddoomiyaha komishinka doorashooyinka qaranka ee nek loo soo gaabiyo oda kasingzingwa ayaa waxa ay sheegtay in in ka badan saddex boqol oo goobjoogayaal caalami ah ay ku sugan yihiin ruwanda iyadoo ay weheliyaan ilaa toddoba boqol oo goobjoogayaal maxalli ah mid ka mid ah sababaha kagame oo lixdan iyo lix jir ah oo guushan u soo hooyey ayay dadka dhaleeceeyaahi sheegeen inay tahay inuu dalka ku maamulay gacan adag uuna caburiyey mucaaradka laakiin sabab kale ayay falanqeeyaashu ku sheegeen inay tahay awooddiisa in dalkan ku yaalla bariga afrika uu ku hagay waddada nabadda tan iyo xasuuqii kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii markaasi oo dad lagu qiyaasay siddeed boqol oo kun oo qof oo tuutsi iyo weliba huutuu qonyarsocod ah ay dileen kooxaha xagjirka ah ee qowmiyadda huutuuga